بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه tan iska xidhcid ma hoos fadhide tashi aadaakani baabu targiibi targiibkii ayuu baabkiisii yahay fi ducaai ducadii bal dee isjeclaysiinaye la isku boorinayey rabbi in la baryo iyo wadikri xusitaan fi aakhiri leyli habeenka aakhirkiisa iyo walijaabati fiihi aqbalka ducada la aqbalayo waktigaas bal baabkeedii weeyo wuxuu baabaysan yahay un habeenka akhirkiisu inay wakti naxariiseed wakti dembi dhaaf wakti ducada la aqbalo ay tahay oo markaa taasna dadkii inay ka faa'iidaystaan ay ku dadaalaan laguma boorinayo ayuu baabkiisii yahay xadaثna yaحya بن yaحyى qala qarأtu عlى malik عan ibn شihaabi عan abi cabdالlahi الأغr وعan abi سلمةa بn cabdالرحمن عan abi هurayrata ana rasuula الlahi صلى الlaه عalيه وasلم qaala kollay sanadka horeynu usoo wada aragnay abu cabdالlahi الأqrna salmaan baa la yidhaah hore waan usoo aragnay wuxuu yihi abu hurayra rasuulka ilaahay baa yihi salawaat الlahi وasalaamu عaleyh ynzil rabuna rabbigeen waa soo degaya tabaaraka وataعaalى wa nزula yaliiqu bjalaalhi وakamaalihi weeye taas oo dee nuzuul isagu dee maka kayfiye iyadoo ninaan u yeelayn sidiisaasaan u ictiqaadinaynaa dee aan laguna shabahayn nuzuulkii makhluuq laguma yaqaanay dee aan lana tacdiilinahayn oon la taxriifinahayn waa nuzuulka laayiqa waa bijalaalih san dee sifaadkiisa kaleba ay yihiinun ila samaai dunyaa samada dhow xiina yabqa markuu baaqi noqdo thuluthu leyla habeenka thuluskiisa alaakhiru dambe oo habeenka marka saddex meelood loo dhigo suludkiisa dame markaa uu hadho ayaa rabbi subxaanaه wataعaalى nuزuulkaas de aladii yaliiqu bijalaalihi wakamaalih ayaa rabbi soo degaya fayaqulu wuxuu odhanaya man yadcuunii yaa ibaryaya oo faastajiiba lahu ay faujiiba ducaahu weeye ducadiisa an aqbala waman yas'alunii yaa wixii weydiisanayo faucdiyahu aan siiyaa wixii weydiisanayey waman yastakfirunii yaa dembi dhaaf iga dalbayo iweydiisanaya dembigiisa inaan dhaafo faakfira lahu anu dembi dhaafa waxadaثna qutaybaة bnu saciidi qaala xadaثna yacquub wahuwa bnu cabdالرaحman اlqaariyu can suhayl bn abi صaalixi can abihi can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalيyه wasalama qaala yanzil اllahu ilى الsamaaءi اdunya kula laylati maaha habeenun jimco uun maaha ee waa habeen kastaba xiina yamdii marka uu tago ثuluثu leyli اlأwalu ثuluثkaa habeenkii hore uu socdo dee kaasi waa tegay kii kalaa galay laakiin xadiidka riwaayaadkiisu say u badan yihiin waa ثuluثka dambe bal in yarna waan dee taas yar eegi doonaa marka dambe bal waxa raajixa ahe lafdigana waan haynaa kii horena waa kaa inooguba sugnaaye bukhaari iyo muslim iyagu ay isku waafaqsanaayeen fayaqulu wuxuu odhanayaa ana almaliku ana almaliku anuu boqorkii baan ahay waa takraarkani waa litaakiid un mada ladii waa ayo ka yadcuunii ibaryaya oo faastajiiba lahu ay faujiibahu weeye ducadiisa aan aqbala manda ladii waa kii ama waa kumaka yas'alunii iweydiisanayo faucdiyahu markaa aniguna aan waxsiiyo wixii weydiisanayey manda ladii yastakfirunii waa kii ama waa kumaka isagu dembi dhaafi weydiisanayo faakfira lahu markaa aanu dembi dhaafo falaa yazaalu kadalika sidaa kama suulayo xataa yudii'a alfajr oo ilaah waa uu ka baryayana arrinkaasi waa soconaya ilaahay subxaana wa tacaala makfirada uu kii mustakfirkaa u dhaafayo dembigiisa siintaa uu siinayo kii ducaysanayee baryayay waxa weeyaan oo de ama ducadiisi u aqbalayo kii wax weydiisanaya uu siinaya arrinkaasi waa soconaya ilaa waagu uu ka baryayo bal weli xadiidka alfaadiisi waa inoo socotaa xadaثna isxaaq ibn mansuuri qaala akbarana abulmugiirati qaala xadaثana اlawsaaciyu qaala xadaثana yaxya قال xdثna يحيى بن أbي kثير بن أbي kثير قال xdثnا أbو سلمة بن عبد الرحمن عن أbي هريرة قال أنه qال qاla رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم إdaa maضىa marka uu tago shadru leyli habeenka niski uu tago aw ثulثaahu ama saddex meelood marka loo dhigo laba meelood ay tagaan ee ثulثkii dambe hadho ينزل الlه تبaaرaka وتaعالى إلى السماء الدuنيا فيqول hal min saa'ilin ma jiraa ku saa'ila baryootamayo wixii weydiisanayo yucdaa la siiyo wixii uu dalbayay hal min daacin ku baryayaa ma jiraa ducaysanayaayo yustajaabu lahu markaa loo aqbalo ducadiisii hal min mustakfirin ku dembi dhaaf dalbayaa ma jiraa oo yukfaru lahu markaa dembigiisii loo dhaafo arrinkaasna waa soconayaa iyo arrinkaa dee ilaahay subxaanaه watacaala uu odhanayo ee uu u bandhigayo addoomihiisii dee ay markaas arrinkan ah inay bariyaan ducaystaan dembi dhaaf weydiisaan si uu dee arrimahan dembi dhaafkii iyo markaa uu siiyo makfiradii uu siiyo wixi ay dalbayeen uu siiyo xataa yanfajira subxu ilaa waagu uu kaba baryayo bal xadiidku kolley alfaadana way inoo dambeeyaan mid weeyaane horta xadiidku dee wuxuu ka mid yahay axaadiiثii صifaatku kaba mid yahay horena tani nooguma horeyse kitaabku waan kusoo aragnay waxaana weeyaanuun dee kol haddii wx ilaahay subxaanaه wataعaalى isaga qur'aankiisa uu isku sifeeyey isaga de waxa weeyaan isku sifeeyey ama rasuulkiisii salawaat ullaahi wasalaamu عaleyh uu ku sifeeye dee inoo sugan ee xadiid inoo sugan kuma yimi waxaa arrinku yahay dee in saas la ictiqaadiyo la rumeeyo la aqbalo iyadoo laba xaalo un ruuxu iskaba dhowrayo inuu intuu sugitaankaa uu sugayo aada ugu xeel dheeraado arrintaasi ay ku rido tashbiih ilaahay sifadiisani waxay tabac u tahay daatadiisa in kolley sifaadkiisuna isna waa baab keliyunbay isku yihiin oo dee sifana la sugayo midna la awilaa meeshii ma taalo ee haddaba isagoo taata xaqiijinteeda ku xeeldheeraada aan tashbiih kuma dhacayn gees kalena isagoo leba ilaahay baa subxaanaه watacaala dee simaadkii uu makluuq lahaa aan ka nasahaya xeeldheeraan jaanibka u kuba xeeldheeraada aan ugu dhacayn inuu ta'wiiliyo ama taxriifiyo ama wuxuu isagu isku sifeeyey ama rasuulkiisa kuba sifeeyey dee isagu markay khalqi noqoto isagu ugu yaqaanay rabbigii uu anfiyo oo waa m markaa inkiraba marka waxa weeyaanu nuzuulka halkan ee sifaadkiisa kale uu ka mid yahay samcigiisan iyo basarkiisan iyo sifaadkiisan ama sifaadkan kale dee bal maalan sifaat alkhabariya maji-iisa iyo umuuraha iyaguna nusuusta ku timi iyo istiwihiisa calaa carshi iyo waxyaalahaasun bay isla baab yihiin markaa rabbi subxaanaه watacaala waa sifo u sugan isagaana dee rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ee ahaa dad oo dhanka ugu yaqaana rabbigii ayaa inoo sheego inoo cadeeyo axaadiisna way kusoo noqnoqotay arrinkuna waxa weeye maha wixii aynu nuzuul makhluuq ku naqaanayna taas maaho rabbi waa ka nasaahanya laysa kamithlihi shay waxa weeyaan wax kalena laguma awelayo waa sifada isagu si waana madhabkii salafka ay mali afartahayna ictiqaadkooda iyo madhabkooda wayo bal taasi iyada waa mid xagga marka la eego riwaayaan aragnaa xataa xata xiina yamdi thuluthu leyli اlأwalu laakiin dee duruqda badan ee xadiidka xiina yabqa thuluthu leyli اlaakhiru waa taa aynu kuba soo aragnay alfaadahan dee idaa madaa shadru leyli aw thuluthaahu kolley waa shakiya haddii thuluthaahu la yidhaahno ta hore yabqa thuluthu leyli اlaakhiru ayuun bay waafaqaysaaba lafdi dambo isna shaki ku sugan yahay lishadri leyl aw lihuluثi leyl اlaakhirna bal markaan lihuluثi leyl aakhir noqono ee waxay waafaqaysaa un riwaayadaa hore ayay bal waxa weeya noo waafaqaysaa bal markaa waxaan leenahay imaam nawowi oo kale imaka halkan dee kolley qolooyin qowlkiisa la qabaana wuu jiraaye waxaa yeele labadii xadiisba ama labadii riwaayaba waa sugan yihiin waxaana ku xambaarantuu rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh inuu mar waqti uu ku warramay dee inta lasoo ogeysiiyey isagii de wax waxyi ugu yime la ogeysiiyey mid uu sheegay dadkii soo gaadhsiiyey haddana waqtigan kale oo kaba waasacsan ama iyadana fadligani dhacayo looba sheego isagiina uu kuba warramay oo abu hurayrana labada xadiisba uu wada maqlay abu saciidna mid ahaan maqlay sida dee inoo dambaysa taas bay laakiin waxa weeyaan si uu tirmidi yidhaaho oo kale dee duruqda marka tatabucna waxa uu asaxsani waa thuluthu leyl alaakhir waana ciraaqita uu raajax yeelu ilah sidaa tirmidi u leeyahy waa taas ba asaxa ayuunba na xafn xajarna waa siduu xoogeeyo oo duruqda xadiidkee badan baa taa kuba yimi kuwayaalaha bal matalan ama sidaa si ka duwana ama waa shaki oo kale ama waa riwaayo dee gooni oo riwaayaadkii kale riwaadii ay la wadaagsaday aanay sheegin oo raawi isagu kala gooni noqday riwaadii kaleo bal marka waxaan leenahay marka la eego walow imaamku nawowi uu saa labadiiba sugayo uu kuna sugayo dee muslim inuu labadii xadiisba ku wada ama tan kalena ku wariya isnaad aan madcan ku sugnayn isnaadkiisa wax dacni aanu kuma sugnayn haddana marka duruqdii la wada eego bal waxaabay dee raajax yeelaan aimada kale barhkood sheegay riwaayadana thuluth leyl اlaakhir ayay raajax yeelaano waa habeenka gelinkiisa dambe waana waktigaan soo maray rasuulka ilahi inu yihi salaatu inay salaadu waktigaa mid mashhuuda ay tahay waana waktigaa witrigiisu rasuulka ilaahay kuba intihooday kuba dhammaaday waana waktigaa dee bal markaa taas weeye arrintan kale ah ilaahay uu odhanayo man da ladii yadcuunii faastajiiba lahu man da ladii yade alfaadaha laba midkiina arrinku waxa weeyaan waa wacdi ilaahay subxaanaه watacaala xaggiisa ka ahaaday oo xaq ah iyo qowl sidqiya waman awfaa bicahdi min allahi o macna ruuxii dee waktigaas duco laba yimaada su-aal la yimaada istikfaar la yimaada iyadoo dee isaga xaggiisa aan wax khalali aanay xaggiisa kaba imane ikhlaaskii iyo xuduurkii qalbi iyo imtihaarkiiyo jaase ay wax taama xaggiisa ka noqotay ilaahayna wuxuu ku ballan qaaday isagoo ballankiisaasi uu yahay kaa xaq ah qowlkiisaasna sidqi ah inuu isaguna wixii uu doonayay uu siinayay ama maqfiro ahayd ama duca loo aqbalo ahayd ama taasba ahayd oo bal matalan waxa weeyaan umuurahani dee waxa in wixii mashruudka ahaay oo ah ducadan in la aqbalayo ama su-aasha la siinayo waa shardi bay tani u tahay shardigii haddii la helana mashruudkiina waa la helayaa hadday dhacdo iyadoo shardigii la helay mashruudkii inaan la waayo soo qordobaydhaa arrinku waxa weeye waa khalal xagga ka yimi shardiga waa xagga shaksiga wax kaba yimi ee haddii kaleo xaggiisa ay u xidhan yihiin oo hadday noqoto inaaba iyo ikhlaas iyo taa tadaruc iyo bal matalan arrintu ay dhan tahay ilahayna subxaanaه watacaala waxaa mashruudka ah waa u fulinaya waan u siinaya waayo waa wacdi ilaahay ku ballan qaado xaqa iyo qowlkaa sidqigaa umuurahan waxaana iyada inooguba sugan maca alfaada dambe waktigaa habeenka qeybtiisa dambe inay wakti naxariiseed wakti matalan duca la aqbalo wakti wixii layska dalbayey laysa siiyo inay tahay oo waana taa uu imaka tarkiibka kaba qaato ah boorin laynagu boorinayo waktigaa inaan ilaahay barino inaan isaga xusno inaan baryadiisa iyo dee ducadiisa taa badino oo dee waana wakti markaa ruux hurdadiisii ka kacay oo daaco usoo jeedo o ilaahay subxaana watacaala caabudaya ayaanay umuurahani kaba imanayaani bal alfaadaha kalema kole waa intaasun kole khulaasadii baabkii baa macnaheedu taa noqon xadaثnي xajaaج بن الشhaacr qal xadaثna mxaadir abالmwrc qal xadaثna sacd بن سacيid qal aخbarnي بن marjanaةa qal samictu abا hurayraةa yqul qala rasuul الlahi slى الlahu عalيه وasلم bal ibn marjana matigay inoogaba imanaysaa ku yahay oo waa nin taabiciy oo siqaha kolay dee axaadiis kalena kitaabka kuba leh lakiin ninkaa mxaadir abulmuwarc ibn اmuwaricna waa la yidhaah nusqooyinka ama qaarkood iyo riwaayaadka qaarkoodna taasi way u timaadaa wax markaas meeshuna waa isla mid keliya oo kunyadiisa abulmuwaric waa la yidhaah waana ina muwaric aabihiina waa muwaric isagana abulmuwarico waa loogu kunyadiisana way tahay malaa dee ilmo u dhalo waa aabihii magaciisii ku magacaabay waaba tan dadka iskaga baantay muxaadir marka waxaan leenahay waa nin atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyey ah xadiidkani waa mutaabaco duruqdii hore maha xadiid kii aynu ku bilownayn bay duruqdiisa tahay markaa mutaabac ahaan baa muslim wuxuuga wariyey halkanun baanu kagaba wariyo kan keliyu ku leeya muslim wax kale kuma laha xaafid ibnu xajarna wuxuu kaba cabiraa saduuqun lahu awhaam waa nin run badana ujeeddadu cadaala ay usugnaatay laakiin qalado ama awhaam buu leeyahay bal waxaan leenahay xadiidkani waa mutaabaco oo dee duruqdii horu inoogu sugan yahay halkanun baanu kuba sugan yahay lakin dee kolley kayru waaxid min ahlicilm sida ibnu sacad iyo ibnu qanic iyo rag kale way tawsiiqiyaano wasiqay yidhaahaan walow dee xagga marka la eega fii nafsi dhinacan kale kolley kafla ma laha awhaamta uu tilmaamaya ah ay culimadu kuba sheegaane lakiin waxaan leenaha mutaabacadan meel kalena inooguma dambeeyo oo kolley muslim xadiidkanu ku leeyahay adu waa xadiidkan ama iبn marjana matiga inooguma imane wuxuu yihi ina marjana samictu aba hurayrata yaqulu qaala rasuul الlahi slى الlahu عalيyه waslm rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi yanzil اllahu fi الsamaaءi dunya macnaa fidu macnaa ilaadaas aynu soo marnay weeyaan bishadri leyli habeenka nuskiisa aw lثuluث leyli اaakhiri habeenka ثuluثkiisa dambe fayaqulu man yadcuunii weligaa ibaryaya oo faastajiiba lahu astajiiba lahu macnaa faujiibahu wey aan ducadiisii aqbala aw yasalunii iyaa wax i weydiisanayo faucdiyahu aan siiya uma yaqulu wuxuu odhanayaa ilaahay man yuqridu yaa amaahinaya oo wax amaahinaya gayra cadiimin dee waa rabbi ghaniyo oon faqiir ahayn walaa daluumin ku wax dulmiyana aan ahayn yaa wax amaahinaya taasuu odhanaya waa ziyaado riwaayadan inoogu sugan yuqriduna waa min aliqraad oo wax amaahintii weeye amaaintuna halkan cibaaro waxay ka tahay daacaadkii lalaba imanaya sadaqo lala baxa iyo salaadba tukada iyo soomkii iyo daacaadkii si guud baabay markaa iqraadkani uu halkan imika u yahayba oo macnuu waxa weeye ruuxaa dee daaco laba yimaada sadaqadii ay kaba mid tahay daacaadkaa kalena ay kalaba miid ilaahay daraaddii ulaba yimaada ilaahay uu ka abaalmarinaya wuxuu noqonayaa markaa ilaahay waa ka abaalmarinaya sawaabkii buu siinayaa ajrigiina waa u taam yeelaya waxa uu laba yimid ila ilaahay waxba looguma tarayo isagaa wuxuu helayo oo rabbi u kaydinayo oo uu siinayo ah bal taasba weeye oo bal matsalan marka arrinkiiba wuxuu noqonaya dee cid qani ahoo dee aan horta wax leh gees kalena aan daluum ku ahayn wixii dee isaga lagu lahaa ruuxa aan bixin oo inkira dafira iyo waxyaalaha caynkaasa ama bixin waayo aan ahayn cidda waxaa mahaysa wixii uu helaa marka ruuxii dee ilaahay subxaana wa tacaala caabuday isagaa markaa sadaqa la baxay ama daaco kale laba yimi ilaahay subxaana wa tacaala waa ka abaalmarinayaaoo waa siinaya weyo taas baa macnuu yahay oo dee ilaahay subxaana wa tacaala waa rabbiga haniga ah waana wacdigiisii oo xaqa ahaa iyo qowlkiisii sidqiga ahaa oo wixii uu ruuxu la yimaado isagun baabaa helaya oo rabbi uu siinaya qaala muslimu muslim ba wuxuu yihi ibnu marja cadiimna bal marka lafti kala yimaadaan dib ugu laabmi doonaa ma aan sheegi doonaa lakin macnuu de waa kayra faqirina ibnu marjanata huwa saciid bnu cabdillaahi inakan ninkan ina marjana saciid ibnu cabdillaahi baa la yidhaahaa wa marjanatu umuhu marjanadu waa hooyadiie magaca abihi cabdillaahi baa la yidhaahaa saciid ibnu cabdillaahi xufada qaarkood baa iyo saar sheegeen laakiin taa culimadu wahan bay kuma dhigeen waa magaciisu waa saciid ibnu cabdillaahi marjanina waa hooyadii waa nin taabici oo taabiciintii dhexe kamid oo hiqaa weeye oo kitaabkana axaadiid kale ku leh qubayl mi ana dhintay malaha ad adigu kolley sagaa waa boqolkiiba hijiradan buu in sanado yaroo kooban kaba horeeyey dhimashadiisu bal ninkaasba weeye ninkan ina marjaaniya xadiidka inoogaba sugnaa xadaثna harun بن سacيidi اأyliي qal xadaثna بن وhb qal aخbarnii سlayman بن بilal عan sacd بn سacيidi bhada الإsnaadi waa isnaadkii hore oo ah ina marjano kaba waramaya oo sacd بn سacيid waa de waxa weeyaan waa ninkii de yaحya بn سacيid iyo walaalkood weeye yaحya بn سacيid bay walaalin alanصarي ninkaasi qaara taabiciinta ahaa ee ansaareed bhada isnaadi wazaada wuxuu ziyaadiyey uma yabsudu yadayhi labadiisa gacmood buu kala bixinuu fidinaya tabaaraka watacaala yaqulu xaaluu ku qowlayo waa nuzuulkaas waqti man yuqridu yaa wax amaahinaya gayra caduumin halkii horena cadiimin bay ahayd ku isagu faqiira mid aan ahayn oo dee rabbi qaniya yaa wax amaahin walaa daluumin ku isagu wax dulmiyo oo dee wixii la amaahiyey bixin waayo ama inkira midna aan ahayn oo wixii dee oofinaya wacdigiisii qowlkiisuna sidqi yahay qaniga ahee wixii laban laabaya u ziyaadinayaba ruuxii adcaaf aad u iyo aad u badan u gaadhsiinaya wuxuu laba yimi yaa xamaahinayao daaco laba imanaya bal riwaayadii hore caduum cadiim baan soo aragnay ususha badankeedna kolley mala waataa mar halkaa hore halkan bay ususha qaarkood caduum dhacday waxaanay leeyihin un waa isla macno oo waxay leeyahi ahluluqo ay yidhaahaan waxaa la yidhaha luqada acdama rajulu ida ftaqar macnaa ruuxii waa ruux waa xawaayey waa markaa uu cayda yahayba acdama rajulu lagaba cabira markaa ismigii faacilna muxuu noqon mucdim iyo dee barhkood baa sifa mushabaha noqone mucdim oo dee waaba iyo cadiim iyo cadum intaba oo shaksigii bal matalan markaan idhaahno acdama rajul oo iftaqara oo waa caydhoobay oo waxba mahayo weeye isagii markaan sifaynayno mucdim waan odhan karnaa cadiim baan odhanaynaa cadumna waan odhanaynaa oo markaa waa ciddii aan waxba lahayn un taas weeyaanoo imaka qardiga halkana waa camalu daacawn waa daacadii oo lalaba yimaado sadaqadii iyo kuwii kaleba markaa way soo gelayaan arrinkuna waxa weeyaan un boorin dadkii lagu boorinayo inay u degdegaan daacadii dee ilaaha subxaana watacaala kanigi ee wixii ruuxa u labanlaabaya ayaa ruuxa ka abaal marinaya tan marka uguna dhowaanaya marka waa iyadoo taas layskuba boorinayo xadثna cثman وabubakr بn abi shaybata وisxaaq بn ibrahim alxandaliy wlafظ lbn abi shaybata wa xadiidkan saddex sheekh buu muslim ka wada warinaya labadanne walaala ahaa oo cثmaan iyo abubakrinoo magaciisa cabdullahi la idhah ilma mxamed weeye abu shaybuna waa awowgood weeyaan isaga abu shaybu uu yahay labadana oo labaduba laba xaafid ahaa lakiin abubakr dee xifdigii ka mudnaanta iyo horeynta le haba ahaado xaggaa kaga horeeyo walaalkii waa isba xaafid ahaaye labadooduba musn kutub waa lahaayeen iyo isxaaq ibnu ibrahim markaa lafdiga inoo soo socda labadan walaala ah ayuu lafdigoodii iyo lafdiga isxaaq maaha qaala isxaaq akhbarana markaa isxaaqna waa caadadiisi iyo da'digiisi aan kuba naqaano akhbarana buu yidhahaa وqاl الآkخراn xadثna جrيr saddexoodna sheekh keliya wada leeyihin waa jrيr عan maنصuuri عan abi isحاaq عan اأغr abi mسلmi waa ti marka dhaweyd aan soo haynayba أغr abu mسلم yrwihi عan abi سacيidi وabi هurayrata markii hore haddaba xadيiث abu hurayru buu ahaaye abu سacيidna waa kusoo biiray labadoodna uu ka wada warinaya qaala waxay yidhaaheen labadoodu qaala rasuul الlahi صلى الlaه عalيه وasلم in اllaha yمhir xatى إida dahaba ثuluث layl الأwl marka habeenka ثuluثkiisa hore tago oo waxa weeyaan habeenka ثuluثkiisa hore uu tago kolley waa ti aan kasoo yar hadalay taas oo xina yamdi ثuluث waa tii hore ay laba mid tahay waxaan leenahay dee isagu walow halkan barkood isanawoy oo kaliya ay labadaba wada taseexinayaan oo laba xaalo un ay ku kala xambaray ama laba waqti un rasuulka ilaahay dee inta waxyiguu yimi uu kala sheegay bal haddii markay tarjiix noqotayna kala raajax yeelo waa thulutu leyl aakhir baa marka ay raajax yeelaan nazala ila samaaءi dunya fayaqulu hal min mustakfirin hal min taa'ibin or ku toobad keenaya ma jira dee kii toobad keenay waxa wey toobadken way ilahay waa ka aqbalaya hal min saa'ilin hal min daacin xataa yanfajir alfajr ilaa waaguu ka bariyo waxadaanaahu moxamed ibn musanna wbnu bashaarin xadaanaahuna waa xadiidkii un xadiidkaa hore waxaa noogu warramay moxamed ibnu bashaarin moxamed ibnu musanna wbnu bashaarin qaala xadaanaa moxamed ibnu jacfarin markaa sheekoodna waa moxamed labadoodna waa moxamed labadood xadaanaa shubatu can abi isxaaqa bihada isnaadi gayra ana xadiida mansuurin atam wa akar jeedadu shucba abu isxaaq buu kaba wariyey markii horena mansuur ibnu muctamir baa abu isxaaq kaba warinayay lafdigii mansuur waan soo aragnay shucbana laftigiisii halkii horunbuu u ixaaleeyey laakiin wuxuu leeyahay xadiidka mansuur waa lafdiga mansuur weeye ama riwaayada mansuur baa ka taabsanayd tan isagu shucba uu abu isxaaq oo isku sheekhahaye kaba wariyey ama dee isagaba mansuur uu kaba wariyey iyadaa ka taabsan kana badan atamu akar baabu targiibi fi qiyaami ramaضaan wahuwa taraawiixu kitaabu siyaamna waa dambeeya lakiin dee salaaddii sunayaasha iyo nawaafishii baan kuma jirna iyo salaaddii habeenimo taas buu halkan axaadiida uguma keenay walow waxna ay dambeeyaan bo dee kitaabu siyaam iyo ictikaafiya waa inoo dambeeyaan baabu targiibi targiibka baabkiisi waye waa iyadiioo laistargiibinayo macnaa laisjeclaysiinayo oo fadliga iyo hawaabka marka laysu sheego waxaa laga helayo dee ruuxi waa jeclaanaya waanu ku dadaalaya markaa targiibkii fii qiyaami ramadaana ramadaan qiyaamkeeda wahuwa taraawiixu qiyaamka ramadaanna salaada taraawiixda weeye waa salaada u gaarkaa ramadaan ee dee aan ramadaan mooye waqtiyo kale laba tukan taasba targiibka ujeedadu fadliga ay leedahay laisula sheegayay laisku dhiirinaya markaas yaaban dee laisku waajibinine taas buu baabkeeda yahay xadaثna yaحya بن yaحya qala qarأtu عlى maliki عan iبn شihaabi عan xumayd bn cabd الرaحman عan abi hurayrata ana rasuula الlahi slى الlahu عalيه wasalam qaala man qama ramadaana ramadaan ninka kaca ee istaaga weeye iimaanan rumayn daraaddeed uu rumaysay iyo fadligan iyo tawaabkanba in ruuxu dembi dhaaf kuba mudanayo ee wacdigaa weeye iyo fadligaa weyn isagoo ictiqaadsan rumaysan fadiiladaa ictiqaadsan oo shaki kaga jirin wax tisaaban waa ixtisaab daraaddeed u kaco soodo isagoo dee ilaah daraaddii uu laba imanaya ajri rabbigii kaga doonaya ilaahay ugu dhowaanaya ha lagu arkayo ha lagu maqlayo dadka bal ku daya iyo waxa aan lahaynba gufira lahu waa loo dhaafaa maa taqadama min dembih dembigiisa wixii horeeyey ee dembigiisa ahaa ayaa loo dhaafaa baa rasuulka ilaah yidhi وxadثna cبd بن حmaydi qال أخbarana cبdالرaزاq qال أخbarana mcmr عan الزهriي عan أbي سلمةa عan أbي هurayرaةa qال أنh qاal kana رasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم rasuulka ilaahi wuxuu ahaa yuraqibu mid dadka jeclaysiiya oo targiibiya fي قyaami رamaضاana wuxuu ku dhiiri jiray fadliga iyo hawaabka ay leeday uga sheegi jiray waana inoo soo socdaaba targiibkiisa waana xadiidkan soo aragne رamaضاan dee salaadan gaarka ah ee la tukado ee salaada iyaduna dee qiyaamkeediiba ayuu ku tarkiibin jiray min gayri an yaamurahum isagoon dadkii amrin fiihi bicaziimatin waa qiyaamka ramadaan caziimo iyo si go-aan iyo isagoo ku aan ku waajibin ahayn ayuu haddana rasuulkii ilaahay iyaga fari jiray uu ku dhiirin jiray fadligiisuu u sheegi jiray oo fayaquulu wuxuu odhanayay man qaama ramadaana iimaana waxtisaaban gufira lahu ma taqadama min dembih dembigiisii hore ayaa loo dhaafaa bal weli axaadiis way noo socdaane laakiin ta iyada inooguma sugani horta ruuxu markan uu dembi dhaafka mudanayo qiyaamka ramadaan ama soomka ramadaan sida xadiidkaba inoogu dambaysa ama qiyaamka laylaatu qadri waana axaadiis saddex xadiis oo intaba dee ama barhkood ay wada socdaan oo saxiixayn inooguma sugan waa saddex fadli oo waktigan la wada helayo horta dembi dhaafka ruuxa hadduu umuuraha laba yimaado loo dembi dhaafayo waxaa shardigii siiyey alimaan waxtisaab dee kolley cibaadaadka kalena waa wax looba shardiyo waa isagoo dee fadiiladan iyo tan shaki aanu kaga jirin ictiqaadsan rumaysan geed kalena ilaah daraadii uu laba imanayo oo ikhlaasu laba imanaya ayaa dee haddii taas lagaba helo fadliga iyo dembi dhaafkaa mudanaya qiyaamka ramadaanna waa kaa inooguga fasiray salaadii taraawiix inay tahay geesna min gayri an yaamurahum fiihi bicaziimatintu waa rasuulka ilaahay isagoon kuba waajibin oo kolley culimmadu way isku waafaqsan yihiin inay sunno tahay way isku waafaqsan yihiin in qiyaamka ramadaan ama salaada taraawiixda sunno tahay fadli badan leedahay dembi dhaafkaa lagu mudanayo haddii shardigaa la helo waa waxay isku waafaqsan yihiin adigu khilaafkooda waxaa jira un halkee mudan waa inuu ruuxu keligii tukado uu aqalkiisa ku tukado ayaa fadli badan ee waana ti aynu salaada shaksigu u tukadee sunaa maktubada un mooye taa uu aqalkiisa ku tukada fadli badan waa taa axaadiis kuma timi mise iyadoo jamaaco lagu tukado xagga masjidka oo shicaarka la muujiyo masaajidii lagu tukado jamaaco lagu tukada fadli badan waa intaa khilaafka aimadu ee laakiin xagga inay dee sunno tahay istixbaabkeeda iyo umuuraha fadligeeda waa waxay isku waafaqsan yihin marka kolley culimada intooda badan waxay qabaan dee shaaficiyadna waaba kaba mid iyo jumhuur asaab asxaabi shaafici abu xanifiya axmediyana waa qowlkood malikiyadna qaar baa qabee iyadoo masaajidii lagu tukado la ogo jamaac ahaan laguma tukado ayaa fadli badan waana siday noo dambaysa cumar inuu yeelayba ama dee ishaare ay nooguma sugan tahay asxaabtiina markii dambe ay yeeleen camalkii muslimiintuna uu kuba socday oo laakiin waxaa iskaba jirta imaam malik walow markii hore uu ku tukan jiray masaajida la yidhaha markii dambe ayuu daayey oo qalankiisa iskaba tukan jiray iyo abu yuusuf iyo shaaficiyada qaarkood iyabaa kaba dhigay in aqaladoo la iskaga tukada ay ka fadli badan tahay sidan loo tukado ay kaba fadli badan tahay kollay qolooyin kale aqaladoo lagu tukadaa fadli badan xujadoodu wa afdalu salaati salaatulmari fii beytihi ila maktuuba laakiin qolooyinkan kale dee xujadoodu waa ta inoo dambeysa rasuulka ilaah inuu habeeno weliba masaajidka dhexdiisa dad kuba tukiyey taasba weeye markii dambena aanu u dayin waa naafil oo waxaa u fadli badan guryihii in laguma tukadee uu daayay isagoo ka baqday uun dee bal in laguma farad yeelo lagu adkeeyo hadhow kari waayeen ama mashaqay ugala timaadee taasi u daayay jamaacadii ay kuba ku tukiye habeeno arrin kalena markii dambena dadka qaar baa dee waktigu iyo wakti kaba dambeysayba ku tukanaya masaajida saxaabadii saas ayahayd ilaa markii dambe ay dee camalkoodii dee uu cumar intuu mideeyey uu imaam gaara ama ubay ibnu kacbuu sameeyo dee halkaasna jamaacadii ay kaba bilaabanto bal markaa iyagana taa xujadoodu taa weeye labada xaalaba oo laba xaaleyo jaa-isa un bal masalan maarkama in marka hore la tukada fadli badan mise marka dambe taasna waa kolley dee anwaacda khilaafkooda waxyaaladao laga yaabaa mar dambe haddii ilaahayna gaadhsiiyo siyaam iyo de inaan yar aragno bal muhimku waxa weeye uun qiyaamkii rabadaan taas weeye fadligaasna uu leeyahay inaanay dee waajibayn istixbaabkeeda wax la isku waafaqsan yahay khilaafkuna waa ayuhuma afdal intooda badanna waxay u badan yihiinba in dee lagu tukado masaajidii oo shacaar adigu markaasoo shacaar daahiraba iskaba noqotay oo bal markaa saa masaajidii lagu tukado oo jamac laguma tukado inta badan halkan un maahay dee meelo kalena kufira lahu ma taqadimaka min dembi baa inoo taal soomkii iyo qiyaamka rabaad laylatulqadrina waa inoo soo socdaa siday u wada yimaadeen culimaduna kolley ama halkan oo kale waxay ku qaydaan dunuubta lagu dhaafaya camaladan dee waxa weeyaan daacaadka lagu dhaafayo dunuubtii sakaa'irta ahayd waayo kabaairtu dee tawbay u baahan tahay uu ruuxu kaba toobadkeeno taas bay kuba qaydaanba walow lafdigani lafdigaa mudlaqa ayay ibnulmudir iyo qolooyina ay idhaaheen may in la taabto maahe waa dee mid kastaba uu noqonaya kole culimada waxaa keenay inay tan iyadoo imika lafdigan aan wax kale laba socon ay ku fasiraan haddee dunuubta sakaa'irta horeynu kitaabkan ugu soo marray asalawaat alkhams warabadaanu ilaa rabadaan waljumucatu ila ljumuca iyo de waxa weeyaan mukafiraat lima baynahuna ida jtunibat alkabaa'ir waysadii baan kuba soo marray iyadana dembigii in lagu dhaafayo maa lam tuksha kabair maa lam tuta lkabaa'ir axaadiista salaadii lahaydee soomkii rabadaan lahayd be markaa waxa weeyaan lahaydba jumcadii ilaa jumcadii iyo waysadii lahayd ee ay ku qeydnayd waxaan lagu dhaafayaa in iyago hadduu ruuxu kabaa'ir ka dheeraado ama aan kabaa'ir laba iman ayaa keentay inay kuwan kalena taa kuba qaydaan weeye walow de haddii aanu ruuxu sakaa'ir ma lahayn kabaa'iri ay jirto fadliga ilaahay lama rajaynayo intaa lagaba fudaydiyo ama ay noqotoba lagaba dhaafo bal waxa weeye taas baa qeydka keenta waa umurahaynu kitaabkan kuba soo aragnay muslim ayay culimadu meelahan ugu qaydaantan wuxuu yihi markaa raawiga xadiidka warinayay fatwufiya rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa wafaaday wاlamru calى dalik iyadoo arinku kaa yahay oo dee markii uu habeenay intuu tukiyey uu dadkiina amray guryahooda inay iskaga tukadaan sababtu isagoo ka baqday in laguma farad yeelo ayaa arrinku taas buu ahaayoo dee salaad jamaaco adigu la oogayo la isugu tegaya may jirin haddii dee ruux iyo laba ay isu tagaan ama in yaroo koobani meel ku tukadaan dee shacaar daahirana maaha masjidkana kolley waktigaa cumarba dadka ururiyey wuxuu soo baxay iyagoo kooxayiin oo mid halkan laba joogaan oo halkan saddex ku tukanaya halkan dad dee iskuma xidhxidhayo laakiin kooxa ah awsaacun mutafariquuna markaasi imaam keliya kuma jamciye laakiin iyadoo jamaaco la oogayo oo la isugu imanayo taraawiixdii aanay jirin ayuu rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh wafaaday uma kana alamru arrinku wuxuu aday calaa dalika waa arrinkaas ujeedadu waa iyadoo jamaaca la-aantaas jamaacadan dee la isugu tegaya taa la-aanteed arrinku yahay fi khilaafati abi bakr abi bakr khilaafadiisna waxba ismay bedelin sida waqtiga rasuulka iyo wasadran waa in waa qaybihii hore min khilaafati cumara calaa dalik iyaduna waxa weeyaan uma kana alamru sadra min khilaafati cumar calaa dalik iyaduna in ama waa qeyb iyo qeybtii hore cumar khilaafadiisii kamay arrintu taas waa markii dambe habeen uu soo baxo arrinta dee kala goongooniy oo masjidkii kuwada tukanaya rabadaanna ay ahayd ayuu ubay ibnu kacab imaam ugaba dhigay markaasaa isagu qaaliban lamuu tukanahayn oo ala habeenka gelinkiisu si dee markii horeba da'giisii salaatulail ay ahayd uu tukan jiray oo markii dambe uuba soo baxay iyadoo jamcii la wada oogayo masjidkii camiran yahay oo kii hadalkiisii yihi kollay صaxiix ayayna uga sugan nicmat lbidcatu hadi walatii yanaamuuna canha afضal wey oo de waa ujeedadu marka la eega san imika loo tukanayo bidc ahaan kaba cabiray rasuulka ilaahay baa dee inay sameeyey oo jamacana kuma tukado taas baa daliilkeedii iyo asalkeediiba ah ee wuxuu yihi talaga ay ka seexanayaan ee ujeedadu intay u seexdaan ay usoo toosayaan habeen gelinkiisa dambe ayaaba tan ka mudan oo kollay de marka la eego haddii fardi ahaan iyo mala laba eego bal taas bay ahayd bu ihi وxadaثnي زhayr بن حرب qال xadaثna معاad بن هiشhام qال xadaثnي أbي عن yaحyى بن أbي kaثيr qال xadaثna أbو سلمة بن عبد الرحمن أن أbا هريرةa xadaثhm wa أbو سلمة iyo dad kale u waramay oo wuxuu ugu waramay أna رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم qاaل rasuulkii ilaahay wuxuu yihi kolley abu salamana in badan bu xadii abu hurayra aad uu xogaba wariyay ama dadka axaadiistiisa ugu badan markaynu eegno صaxiixayn oo kale ama kutubta nusuusha lixda ayuu kaba mid yahay wuxuu yihi markaa rasuulka ilaahay baa yihi salawaat ullahi wasalaamu عaleyh man saama rabadaana iimaana واxtisaaban gufira lahu ma taqadama min dembih waman qaama laylat اlqadri waa habeenkaa laylat اlqadriga ee qur'aanka lasoo dejiyo rabadaan isaga ku sugan ama tobanka dambe kuba sugan ninka habeenkaas salaad u kaca iimaanan waxtisaaban qufira lahu ma taqadama min dembi dembigiisii horaa loo dhaafaayo dee waa aduu fadli badan weeyo soomkii rabadaanna wuxuu keenayaa iimaanan waxtisaaban hadduu yahay dembigii ruuxa in loo dhaafee hore qiyaamkii rabadaan waa habeenadiisii oo dhan markaa waa taraawiixdii isaguna wuxuu keenayaa walow dee qiyaamka horta hadduu ruuxu cishaa'igiina jamac ku tukaday subaxiina jamac kuba tukaday qiyaamkii waaba xasilayaayo dee rasuulka ilaahay baa xadiidkuba yihi ruuxa dee cishaa'i jamaaca ku tukada fakaanamaa qaama nisfa leyl kii subaxii ku tukaday waa maca alcishaa'ina fakaanamaa qaama leyla kula dee tanna waa rabadaan oo de markaa uu kuba daro qiyaamkii rabadaan iyo taraawiixdii ku darana waxa weeye waay oo dee qiyaamka rabadaanna kolley ruux hadduu keligii tukanayana de waaba intii uu kaba tukaday hadduu imaam la tukanayana kolbay imaamka uu la tukanaya in la dhamaysto oo ruuxu hadduu dee imaamkiiba tukanaya markuu ama afar tukada ama inbaxo oo kale waxaa dee taas malaa dee waa kolley qiyaamka habeenkaas bal in dee waxyaalo kale qiyaam uguma yimaado mooye tan qiyaamkii rabadaan ee habeenkaasi waa dee dhaawacnaanaya ama waa ka naqsaansananayaayo xadiid nasa-iya ay wariyeenba ayaa wuxuu kuba yimi inahu man qaama maca alimaami xataa yansarifa kutiba lahu qiyaamu leyla oo xadiidka wuxuu ahaaba iyadoo rasuulka ilaahay habeenna weliba gelinkii tobankii dambe rabadaana intuu kacay oo habeen intuu kacay dadkiina ay la tukadeen inta la isu sheegayo markaasu lasoo kordhayo habeenkii markuu habeen intuu ka boodo habeenkii kale haddana tukado habeenkii saddexaad oo masjidkiiba dadkii qaadi waayey ayuu dheereeyey ilaa ay kaba boqdeen suxuurtii inay kaba tagto adugu bal markaa habeenkaas baa deetay barhkood ku yidhaaheen low nafaltana saa'ila laylatina habeenka intana ka hadhayna haddaad noo sii wado oo salaadan aad noola sii wado waabay fiicnaan lahayd waa taa raqbad iyo xiisi waa habeen uu dheereeyey ayay haddana leeyihin inta ka hadhayna haddii naloo sii wado ay fiicnaan lahayd oo tuhi inahu man qaama maca alimaami xataa yansarifa kutiba lahu qiyaamu leyla ruux haddii imaamkii la tukaday ilaa uu ka baxayo waa ilaa uu dhamaysanayo waxaa loo qoraa qiyaamu leylahayaa loo qoraa oo bal mathalan taas haddaba qiyaamu leyla qiyaamkii rabadaan waatu ugu xasilayo bal waxaan leenahay qiyaamkii soomkii iyo qiyaamkii haddamana laylatulqadrigu waana tan aan sooba sheegnay de waxaaba la odhan karaa haddii qiyaamkii rabadaan ruuxuu laba yimaadona xataa laylatulqadri waafaqin dembi dhaafkii waaba mutay taas uu laba mutayba hadduu qiyaamulayl laylatulqadri laba yimaado waafaqo haddaanu intii kale laba iman waa tan oo miyaan midkood kii kale kaba kaafi ahayne oo kii kale ay kaba kaafi ahayne macnuu waxa weeyaanu qiyaamu laylati lqadrina wuxuu dee sabab u noqonayaa oo isagu sabab u noqonayaa ama muwaafaqadiisu dembi dhaafka kan kalena qiyaamu rabadaan kulluuna isaguna dee waa sabab kale oo iyadna makfiradaa keenaysa ee soomkuba si uu keenayaba keenayo marka haddii dee iyagii isuba tagaan oo markaa dembigiisii bal sakaa'irtii lagu dhaafo haddana wixii fadliga dee dembigii kabaairta waaba ilaahay subxaana watacaala fadligiisa waaba laga dhaafaya ama derajo lagu kordhiye macnuu waxa weya wax tanaafi kama dhexeeyo mid kastaaba wuxuu dee u noqonayaa wax keenaya ama uu yahay wax keenaya dembi dhaafkaa keenayaba xadaثnي محamed بن رافع qال xadaثna شhباaبt qال xadaثnي ورقاء عن أbي الزناaد عن الأعرج عن أbي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم qال سند أbو هريرna أbو الزناaد عن الأعرج عن أbي هريرة waa de من أصح الأسانيد أسانيd أbي هريرة marka leeya kuwaaba ugu heer sareeya kuwa ugu heer sareeya ayay kuwani kaba mid yihiin ba ma duruqda ugu sii marka la eega aصxu أسانيd أbي هريرة ayuu kaba mid yahay kanya qaala wuxuu yihi rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu عalayh man yaqum laylata اlqadri habeenka laylat اlqadriga ruuxa kaca cibaadu u kacaya salaad buu tukanaya ee bal matalan markaasna hadduu cishaa'igii iyo subaxii tukaday horta qiyaamkii qeyb waa kaba qaatay de hadduu kuba markaa qiyaamkii laylat markaa taraawiixdii oo kalena ama waxa weeya salaad kaleo habeennimo u kacana qiyaamkeedii waaba dee qeyb kale muhimku waxa weeyaan un ruuxa isagu bal daacadii laba yimaado waxa ugu yaray taasi ugu xasilaysaa waa cishaa'igi iyo subaxi uu jamaco kuba tukado way ugu xasilaysaa ee markaa aan kordhinana waa qiyaamkii ama taraawiixdii uu tukaday ama salaad kaleo habeennimo uu tukaday taasna waaba dee qiyaam kitaabka ahaaye ruuxa adigu laylatulqadri kaca fayuwaafiquha waafaqa uraahu qaala iimaanan waxtisaaban lakin haddii shaki halkan tay horeaynu usoo aragnay iimaanan waxtisaaban inay shardi u tahay gufira lahu ruuxa waa loo dembi dhaafaa bal xadiidku waa xadiidkii abu hurayre unaynu soo aragno kuwii horeba waa duruqdii hore inbuu kaga mid yahay cibaara imaka halkan inoogu soo korodhay fa yuwaafiquhaa waafaqa nawowi raximah اllahu tacaala wuxuu ku sharxayaa macnaahu yaclamu anaha laylat اlqadr ana shardi adag bay ila tahay taasi oo macnaha xadiidka rajadii dee taas yaraynaysaa ruuxu markaa dembi dhaafkan iyo waxyaalahan garta habeenkani laylatulqadr inay tahay de qaalibanna dadku mama garanaya de in ilaahay baab karaam ama waxyaalo looba muujiyo ama amaaraadki iyo waxyaalahaas mooyaane taa waxay la tahay in dee sharax laga roonyaa ay tahay oo sida lagu fasiray un ujeedadu habeenkiibuu waafaqay oo macnaa qiyaamkiisan baa wuxuu waafaqay habeenkii laylatulqadriga ama ha ogaado inay laylatulqadri tahay oo si ha ku ogaado ama yaan u ogaano shardi maaha xusuul hawaab hawaabkan in la helo ama makfiradan in la helo inuu habeenkani laylatulqadri yahay waan rajayneynaa uno laba tan tobanka dambaan ka rajayneynaa awtaarteeda ayaaba rajayneynaa usii bal matalan dee rajo badan oo kale habeenada qaarkooda leeyahy way kasii rajo badanya kuwa kale laakiin midna dee ma aha in habeenkaa ay tahay ma aha saa daraaddeed waxaan leenahay walow imaamku raximah llahu tacaala uu yihi wa yusaadif waa la kulmo ujeedadu habeenkii habeen uu seexday qiyaamkii iska ileebu ka tegay maaha waa habeen qiyaamkii ukacay oo ilaahay waafajiyey weeye ama hala garta ama yaan laba garanin ruuxa caynkaas ah iimaan iyo ixtisaabna kuma jiro dembigiisi waa loo dhaafayaa taasbu bal marka ayna xagga kollay iyadoo laylatulqadriga ay nooba dambeeyaan axaadiisana dee halkan in kooban oo xaggii salaada ayuunbuu kaba soo qaaday waxba inyar dambeeyo bal habeeno qaarkood miyaa la magacaabi karaa taasna walow dee meelaha dambe ay u munaasib ahayd laakiin halkan dee iyo habeenkii qiyaamkiibuu inoo raaciyo waa wax inoo yar dambeeyo taasaan yar eegeynaana taa bal aqwaalihii ma eesha jireen waxyaalo kaba mid a xadaثna yaحya بن yaحya qala qarأtu عlى maliki عan iبni shahabi عan curwata عan caiشhaةa ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay صalىa waa tukaday fi lmasjidi masjidka ayuu ku tukaday data laylati habeen buu rasuulkii ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh ramadaana ayuu masjidkii salaad ku tukaday waa salaaden habeenimo waa salaada ramadaantii laba tukanaya waa ramadaan waana dee cishaayi dabadi fasalaa bisalaatihi naasun rasuulkuna muctakif baabuu ahaa dad baa markaa ku daba xidhay oo salaadiisii baa dadceyintay arkeen rasuulka ilaah tukanaya ayay iyaguna kutu ay la tukadeen ba wey uma sala min alqaabilati dee subaxdii baa lagu sheekaystay xalita rasuulka ilaahay salaad buu tukado waanu la tukanay waaba la isgaarsiiyey uma sala min alqaabilati habeenkii kaa ku xigayna rasuulka ilaahay salaadii buu ukacay fakahura الnaasu dadkii baaba soo kordhay inay dadku markii hore guryahooda iskaga cibaadeysanayeen ama dee ninkii seexanayena waa seexanayay markii la maqlay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh salaadiina ku tukaday oo dad ayla tukadeen masjidkii ayaa lasoo batayba uma ijtamacuu habeenkaasna adigu masjidka rasuulka ilahi dadkii waa tukiyey uma ijtamacuu min alaylati halaaad habeenkii saddexaad baabay soo urureen dadkii intii in ka badan aw raabicati markaasa masjidkiiba qaadi waayey falam yakruj ilayhim rasuul llahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilaahi xaggoodii umuu soo bixin salaadii umuu tukanba waan soo jeedaye salaadii ma tukano umuu soo bixin warkood baaba islimalaa rasuulka ilaahi waa seexdayba waxyaalo falama asbaxa markuu waa beriistay ayuu qaala yihi qad ra'aytu waan arkay aladii kii sanactum waxna aad samayseeno waa inay isu soo urureen o isu yimaadeenaba waan arkay falam yamnacnii oo waan ka wahayey weye ee falam yamnacnii ima diidin min alkhuruuji ilaykum inaan idiin soo baxo ilaa ani anugu khashitu inaan ka cabsaday un mooye an tufrada calaykum in laydinku farad yeelo oo salaadii habeennimo in dee ama qiyaam dee jamc in lagu tukado ama si loo tukado laydinkuba farad yeelo taa inaan ka baqday un mooye dee rasuulka ilaahina salawaat ullahi wasalaamu caleyh camal uu jeceliyay inuu laba yimaado ayuu iskaba dayn jiray isagoo tahay tudhid uu tudayo dadka ummadiisa u tudayo wuxuu ka baqdayba inta haddii lagu farad yeelo inay marka dambe kari waayaan ama uu ku cuslaado ama shaqo ugaba timaado kolley waxaynu kusoo marray halkii isri iyo micraajkii in dee ay noqotay fariidadii shantaas ahaydun wixii dee laynagu farad yeelay oo wix intaa ka ziyaadsan oo laynagu farad yeelayo salaadi aanay jirin dee taasi waxa weeyaan waa salaad maalin kasta iyo habeen kasta la tukanayo waa shantaasun tan rasuulka ilaahay kaba baqdayna sanadii wax mar imanaya weeyaane bal dee mar taas oo kale in laguma farad yeelo ama jamaacadii laguma farad yeeliyo waxyaalo oo dee si kale ay utukan kari waayaan inay jamaacada ku tukadaan mooyaane tiibuu kaba baqda u daayey oo ugu soo bixi waayey bal riwaayo kale way inoo dambaysaa waaba tan وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أنه قال أخبرني عروة بن الزبير baa ii waramay oo wuxuu igu waramay أن عائشhaةa أخبرته عائشha inay u warantay waxay ugu warantayna أن رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahi kharaجa inuu baxay min jawفi layli habeen dhexdii iyo saqdhexa inuu soo baxay faصalىa في الmasjidi alku aqalka kaga tukan jiray masjidkii baaba ku tukaday waana salaad sunaah fasallaa rijaalu bisalaati dad joogay masjidka ayaa arkay oo rasuulka ilaahay bay ku xidheen oo salaadiisii bay dadna ay dee ku daba tukadeen oo ay ku xidheen faasbaxa annaasu dadkii baa waa beriistay yataxadatuuna xaal ay sheekaysanayaan bidalika arrinka ayaa lagu sheekaysto o la yihi saasaa dhacday ba xalayta saasaa dhacday faijtamaca aktaru minhu habeenkii habeenkii ku xigay intii in ka badan baa soo ururtay fakharaja rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalama fi leylati اhaaniya rasuulka ilaahayna salawaat ullahi wasalaamu aleyh habeenkii labaad ayuu soo baxay wa fasalow waana tukaday oo masjidku ku tukaday fasalow bisalaati dadkii badnaayee yimi ayaa rasuulka ilahay haddana kuba xidhay faasbaxa annaasu yadkuruuna dalika dadki way waa beriseen xaal ay arrinkaa sheegayaan oo waa la isgaadhsiiyey fakahura ahlu lmasjidi min alaylati اthaaniyati dadkii masjidkaa batay habeenkii saddexaad fakharaja uu soo baxay oo fasalow bisalaatihi waayo markii hore shakii bay ahayd riwaayadii hore oo uma ijtamacu min alaylati الthaalisati aw araabica tii saddexaadna rasuulka ilahi waa tukaday markaasay fasalow bisalaatihi falama kanat ilaylaة الraabicata habeenkii afraad markay ahaatay ayuu cajaza ka caajisay almasjid masjidkii canaari oo masjidkii baaba dadkii qaadi waayey dadkii baa ka batay falam yakruj ilayhim umuu soo bixin rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam fadafiqa rijaalu dad baa waxay gudageleen minhum waa dadkii kaba mid ah yaquuluuna inay rag baa inay leey odhanayaan asalaata waxay jira malaha rasuulka ilaahi waa seexday hurdaa la tagtay way dhawaaqayeen bay hadlayeen oo asalaata bay lahaayeen falam yakruj ilayhim rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi umuu soo bixin xataa kharaja lisalaati اlfajri ilaa uu salaadii subax usoo baxay falama qada alfajra salaadii subax markuu dhammaystay ee uu ka baxay ayuu aqbala cala annaasi xaggii dadku usoo jeestay uma tashahada uu khudbaynayaayoo ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna moxameda rasul shahaadadii dee ama tashahudkii khudbada raacayay bilowgeeda raacayay ayuu laba yimi faqaala wuxuu yihi ama bacdu haddana ama bacdu buu yidhi o fainahu lam yakfa calaya shanukum lam yakfa ma qarsoomin oo calaya korkayga shanukum xaaladiin alaylata waa habeenkan xalay ahaa wixii xaalkiinu ahaa inay isu timaadeen salaadaa u diyaar ahaydeen iyo umuurahaasi waan ogaa ka warhayo manaanan seexano igamay qarsoomin walakinii khashiitu waxaan ka cabsaday an tufrada calaykum in laydinku farad yeelo salaatu leyli salaada habeenkii laydinku farad yeelo oo fata'jizu canha markaa a kari weydaan oo halkaa mashaqo iyo dhib idinka timaado haddaad dee ka caajistaan aa ku dambaabtaan taasaan idinka baqdaye guryihiina iskagaba tukada taas buu ihi rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh bal xadiidka kolley wixii asal u ahaa salaadan taraawiixda iyo jamca lagu tukanaya waa inoogu sugan yahay oo arrinku maaha jamaacadan salaada taraawiixda lagu tukanayo inuu kii bilaabay ahaa cumar ibn اlkhadaab oonay asal ku lahayn xaggii sunaha rasuulka salawaat ullahi wasalaamu calayh habeenna ramadaan bay ahayd waana ka soo baxay saddex habeen baaba xadiidka inoogu sugan xadiid kale oo waxa weeyaan abudar warinayo kii aan in ka soo qaatayna iyadna habeeno kalea ku sugan oo kolley laba xadiidna inay kala ahaayeen baa meesha muuqatiya laba waqti ay kala ahaayeen walibana kaa abudar waxaa ku sugnaa habeenada tobankan dambe inay habeenadu ahaayeen taas baa kuba sugnayd bal markaa rasuulka ilaahay habeena waa tukaday ciladii uu daayeyna wax kale may ahayne waa isagoo ummadiisa dee ilaah baa yidhi ra'uufun raxiimun ayuu kuba magacaabay oo de waa inuu inuu naxariis badan yahay taasoo markaa casiisun calayhi ma canitum taasoo waxa inaga mashaqi inoogu sugantayna isaga way ku culus tahayba waa ra'fadii waa turiduu inaga inoo turay buu tan uba daayay oo bal iyadaa halkan asal u ah jamaacadan cumar markii dambena ee ay noqotay taas imaam keliyatiisa u geeyey arrinkiina waa laga aamin noqday rasuulka ilaahay ka baqanayo waxay soo degayaa ma jirto farad la isku farad yeelayaa ma jirto taas bay noqotay oo bal xadiidka taasi way inoogaba sugan tahay arrinta inoogu suganna dee waa kanoo naafilo in jamaaco lagu tukado rasuulka ilaahay waa kan kuba tukaday walow dee markay tahay nawaafishan gaarkaa sida ciidda iyo kusuufka iyo khusuufka iyo istisqa iyo taraawiixda mooyaane nawaafisha kale sida fadliga badan ee ta keliya in loo tukado laakiin horeynu kitaabka ugu soo aragnay naafilo aan raatib laga dhigan oo dee laguma tukaday waxaa kaloo iyaduna inooguba sugan aqalku haba fadli badnaado sida xadiidka kuba yimi saxiixaahe ee naafilo in masjidka lagu tukan karanayo waa kan rasuulka ilaahay gurigiisa intuu kasoo baxay kuba tukanayey iyadana tani way inooguba sugan tahay lin kaloo muhim oo inooguba sugan waxa weeye ruux aan isagu ku talagelin inuu cid imaam u noqdo waayo imaamku marka horeba wuu niyeynaya imaamnimadii buu niyeynaya markaa isaga iyo dadkiiba jamaacadii saasay ugu xasilaysaa ruux hadduu keligii salaada galo muu niyeyn dee jamaacada imaamnimo ma niyeyn waa la iskagaba xidho dad baa kuba xidhay iyada tii inay ansaxayso oo aanay shardi u ahayn si jamaacadani ugu guntanto dadkan ama ay uga xasisho in marka hore imaamnimo sii niyeeyo xadiidka way nagu sogunto rasuulka ilaahay keligii bu iska galay salaada dadkina way ku xidheen kolley arrinta ibnu cabaas ee inoo dambaytaana waaba taas oo kale oo bal matalan waxa weeyaan taaba weeye wala halkan nawowi raximah llahu tacaala leeyahay laakiin ruuxu hadduu markii hore wax kumuu tala gashanayn keligii buu galay dad baa kusoo xidhay hadduu waktigaa imaamnimadii niyeeyo dee iyagiiyo isagiiba jamaacadii fadiiladeedii way u xasisheen haddii aanu niyoynu siisii horeun arrintu ay tahay dadkii ku daba xidhay dee iyagu inay iftiday niyoodeen waanay ansaxaysahay jamaacadii way uxasilaysahay isaga fadligii jamaacada cala alasax buu leeyahay isagaba khilaaf waa gelinayaa isku xidhankani waayo dee inama alacmaalu biniyato wixiina ma niyood laakiin qoladii kale dee fadligii waa leedahay waa tule cala alasax waxaa kaloo iyada inooguma sugan oo arrin muhim oo halkana uu sheegaya sharaxan ee umuurahan inoogu wada sugan yihiin hadday maslaxo iyo mafsado ay meel ku kulmaan oo maslaxa waxan ku sugan mafsado laga baqanayo ka ratimaysaana way jirtaa ama laba maslaxoon lala wada iman karayn baa meeshii taalla dee waxa weeyaan marka ay maslaxa iyo mafsado tahayna mafsadadaa la meesha laga saaraya oo maslaxadiiba dee laga dheeraanayo maslaxadii markaas dee way mafsadadii baa laga fogaan haddii maslaxada olala yimaado ay mafsada kaba ratimayso hadday laba maslaxoon lala wada iman karayn tahayna ta ugu ahamsan ayaa waxa weeye iyada lawy markaa dee la qaadanaya oo taa wuxuu kaba dhigaya rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh bal masjidkii inuu salaadii ku tukada waa kan iskaba daayey muxuu u daayey waa arrintan uu ka baqday oo dee mafsada ay ka ratimi karto ah iftiraadkan uu kaba baqday bal taasba weeye arrintan kale oo xadiidka lafdigan uma tashaahadana waan sheegnay oo de waa khudbadu inay tashahudkaa leedahay abi daud baaba xadiidkuba warinayay khudba aan tashahud ku sugnayn gacan judaam leh waa gacan googo-on oo judaam leh laba midoo de waa naaqis waa khudbo markaa aan tashahud ahayn oo sade khudbadii albatra la baxday waa tii daba go-nayd oo khudbadii ziyad ibn abi oonu de masin iyo xamdi iyo wax au ku bilaabay aanay jiraan magacan lama baxday bal markaa alkhudbat lati laysa fiha tashahudun keliya diljadma waa kan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh tashahudkan iyo umuuraha laba yimi ama bacduna way nooguba sugantao bukhaari baabba kolley kitaab salaad dhexdeeda abwaabljumuca uuba dhigtay arrinta kale inoogu sugan lam yakfa calaya sha'nikum alaylata horeynu usoo sheeg sheegne subax bay ahayd waagi waa barya salaadii uu ka baxay waxaanu ka cabeeray alaylata luqada carbeedna waana ta badan oo ilaa gelinka hore o dhan inagu inagu dee kole dii waktigaa la joogaba xalay baan odhanaynaay laakiin iyaga ta badani ilaa gelinka hore inta la joogay maalintiina aleyla unbaa laga cabira habeenkii ku dhaafe marka duhur iyo la gaadho zawaal baa albaarixa la qodanaya laakiin way jirtaa iyadana luqadu kamid weeye waktigaa naftiisa in albaarixa la isticmaali karo xadiis baaba kuba timi xdثna محamed بن مهrاn الرازي qال xdثna الوليد بن مسلم qال xdثna الأوزاعي qال xdثnي cبdته عن زr وزr بن xbyش qاaل سمعت أبي بنa كعب baan مqلay يqul xaal uu ku qowlayo والxاal قيila lah lagu yihi إن بdاللhi بن cبdاللhi بن مسعوud يqul wuxuu ku qowlaya maن qاama سنةa sanada oo dhan ninka saلاaة لeyl u kaca أصاaba laylaة الqdr habeenka laylaة الqdriga o asiibaya laqbadan yar eegta waan ku yar celinaya laqbada sida dee umuurahan ee waxay tahay un samictu ubaya bna kacbin de yaqulu waa imika waa wixii uu maqlay oo dee kolleyna waa la xaaleeya un yaqul markaa samictudan ee waxaa kaba dambeya yaquluda kaba dambaysa laakin waqiila lahu de intani waa ictiraad wixii uu lahaa ubay ibnu kacab yihi way inoo dambaysaayo faqaala hadalkii markuu dheeraaday bay faqaalo dambe lasoo celiyeye waxa weeyaan wuxuu maqlay ubay ibnu kacab oo hadal leh hadalkaa laakiin maxaa ka soo saaray waxa lagu yihi san iyo san baa lagu yihi laqbadii haddaan ku celiyo zir ibnu xubeysh baa yihi samictu waxaan maqlay ubay ibna kacbin yaqulu xaalu ku qowlayo markaa maquul qowlkii weli waa inoo dambeeya wixi uu yihi weli maynaan gaadhin laakiin hadalkan maxaa sababtiisa walxaal oo hadalkaa wuxuu yihi qiila lahu lagu yihi maxaa lagu yihi oo lagu ina cabdالlahi بn mascuud waa saxaabiga jaliilka culimadii waaweynee صaxaabada ayaa yaqulu leh man qaama asanata sanada ninka kaca asaaba laylaة اqadri habeenka laylat اqadr waa sibaya marka yaquludii ubay bnu kacb waa tan faqaalo waxay usoo noqotayna hadalkaa dheeraaday faqaala ubay maxaa hadalka ibnu mascuud iyo bal hadalka ubay waa radin oo waan gaari doonaaye ibnu mascuud baa hadalkiisu yahay ruuxu hadduu sanadoo dhan uu salaad habeeniba aanay habeenna dhaafin laylatulqadriga waa la kulmaya marka macnaa agtiisa waa maxay habeenkii waa habeenkaa mubhamkaa il u gaariyey ma jirto iyo ayaamo ama toban habeen oo la yidhaha waa u gaar waa ninka sanadii o dhan haddaan habeenne kaa tegin de waad laba kulmi marka fii khusuusi rabadaanna isagii imaka kumau koobin rabadaan cashrigii dambena kuma koobin ee wuxuu leeyahy sanadii oo dhan haddaanay habeenne ku dhaafin marka kolley waad la kulantay markaas ama ogo ama garahma amaha garana markii hadalkaa lagu yihi ba ubay ibnu kacab yihi in hadalkiisaa ku sugan khusuusu ramadaanna meeshii ma jirto cashrul awaakhirna meesha khusuuskeed mama jirto waa sanadii wax ku jira un sanadii inagoo mil eegin toban habeenna eegin marka wuxuu yihi ubay ibnu kacab faqaala ubayin wallahi aladi laa ilaha illaa huwa inaha lafii ramadaan wuu radeeya hadalkaas oo kolleyna waa hadal dee imaamkan ijtihaad ha uga dhace adiladii de ay khilaafsan tahay ilahay baa subحaanaه wataعalى laylaة اlqadrigi shahr رamaضاn aladi unzila fihi اlqur'an ina anzlnahu fi laylaة mubaaraka ina anzlnahu fi laylaة اlqadri marka inuu ramadaan habeenku ku jiro de naskii qur'aanku inoogu sugan yahay waayo qur'aankii ramadaan baa la soo dejiyey waxaana ilaahay inoo sheegay habeen barakaysan waa inuu soo dejiyay habeenku ramadaan buu kamid yahay laylat اlqadr inuu soo dejiyey bishan buu kaba mid yahayo inuu qur'aankii dee sunihii rasuulka ilaahayna inuu tobanka dambe kusugaya axaadiidta صaxiixa inooguma sugan tahay marka iyadaa hadalkan ibnu mascuud ee waa san waaba kan radiyey صaxaabigan oo wuxu uhi ilah baan ku dhaartay aladi laa ilaha illa huwa inaha lafii ramadaan habeenkani bisha ramadaan bay ku sugan tahay marka wuxu uhi raawiga xadiidka gaba warinayay yaxlifu maa yastatni waa dhaaranayayoo ina istisna in sha allahuna xataa ma odhan ee waa ku dhaaranaya isagoo jasminayuu leeyahay habeenkani waa ramadaan markaase haddana muxuu hi dhaar kalu raaciyey wallahi baan ku dhaartay inii anigu la aclamu waan ogahay ayu laylatin iyo habeenka ay tahayna habeenka ay tahayna waan garanaya markaasaa muxuu yihi iyo laylatu waa habeenkii alatii habeenkaasoo amaranaa biha rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam biqiyaamiha rasuulka ilaahina amray inaanu kacnoon salaad uba kacno markaasaa muxuu uu sii cadday waa hadalkani waa hadal ubayi un iyo laylaة صadيxati sabciin وacishriina waa habeenkaa dee toddobiya labaatankan weeyaan waa subaxda toddobiya labaatanaad habeenkeeda wey waa habeenkaa bishu toddobiya labaatanka tahay wa amaaratuha calaamadeeduna waxa weeye an tadluca shamsu inay soo baxdo cadceedu fii sabixati yowmiha subaxda maalintaa de waxa weeyaan subaxdeeda waa habeenkaa toddobiya labaatanaad subaxdiisa baydaa iyadoo cad ay soo baxdo oo laa shucaaca laha waxaan dee shucaaca ahe iyadoo fallaadhahan ka soo jeedtay dee indhahaba aynaan siin karayn iyadoon lahayne si dayax soo baxayo kala un inay habeenkaa soo baxdo taas bay calaamadu tahay bal aan duruqdan xadiidka ama isyar dhaafiyo xadiidkan israaciyo xadaثna mحamed بن مثنى qال xadaثna mحamed بن jعفr qال xadaثna شhuعbaة qاala anahu qaala samictu cabdة بn abi lubaabata waa nin markii horeba cabda waa inoogu sugnaa waa ninkan yuxadiث can zir bni xubayشhin imakana waa kan magacii lainoo dhameeyey zir bna xubaysh can ubay bni kacbi qaala anahu qaal qaala ubay ba wuxuu yihi fi laylaة اqadr fi shaأni laylaة اqadr habeenkaa laylat اqadr shanigiisaoo kala hadlaya wallahi inii la aclamuha ilah baan ku dhaartay waan garanaya waan ogaya habeenka ay tahay waa aktaru cilmi kolley hadalka waa aktaru cilmi waxaa lee shucba waayo markii hore eeg xadiidka awsaaci baa cabdo kaba wariyey imakana cabdo shucba ka warinaya shakiguna waa shucbo xaggiisa markaasaa wuxuu leeyahy wa aktaru cilmi cilmigaya ka ugu badan halkanuu shaki ka galay iyo inuu yidhi weeye laakiin laftigii hore way inooguma sugnayd iyadoo waa aktaru dee intaasi shaki aan ahayn iyo laylat lati amaranaa rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam biqiyaamiha iyo laylaة sabci وacishriin wainamaa shaka shucbatu shucba wuxuu ku shakiyo shaki kaba galay fii hada xarfi xarafkan ah iyo laylato kale xarafka waxaa looga jeedaa waa jumlo dhanbe oo dee kolkal waa laguba idlaaqa bal kitaabkana iyadoo xarfi dee intaa wax ka badan laguba idlaaqayna kale kitaabka meelo dambe iman iyo nudur iyo waaban ku arki doona haddii ala idhahay iyo laylat lati amaranaa biha rasuul الlahi salى الlahu عalيyه wasalam qaala wuxuu yihi shucbaa odhanaya waxadaثanii biha صaaxibu lii canhu nin saaxibkay ah ayaa aniga cabdi arrinkan igaba sheegnayo isagaa shaki kaba galay oo wuxuu leeyahay waxa weeye nin saaxibkaya baa intaas bal iga soo naqliyey bal walow ay noo dambayso haddii ala yidhaha ramadaan qiyaamu dee marka ta marka waxa wey laylatulqadri ama siyam ya ay noo dambeeyaan xadiisyadan horta ama xadiiskan ubaye waxaa iyada inooguma sugan isagoo kuba dhaaranayay laylatulqadri wina bisha ramadaanta dee taasna waa ta saxiixaan leenahay hadalkaa ibnu mascuudna kolley dee saas sawaab kuma aha ma saas ma aha qur-aankii baaba naskiisa inoogu sugan tahay axaadiistii bay inooguma sugan tahay arrinta kale iyada uu inooguba sugan ee uu yidhi waan garanaya habeenkay tahay oo waana dhaaranaya waa habeenka toddobiyo labaatanaad bal kolley axaadiista dee kala duwanisay inoogu sugan tahay inoo caddaynayso tobanka dambe ramadaan bay ku sugan tahay tobanka dhexeyo kuwa hortoona kuma sugnay ramadaan kaba mida oo tobankaa dambena awtaartiisa oo koob iyo labaatan iyo saddex iyo labaatan shan iyo labaatan todoba iyo labaatan sagaal iyo labaatan kuwaas ba ay tahay kuwa loogu rajo badan yahay inay noqoto oo waa kuwii rasuulka ilahay yihi salawaat ullahi wasalaamu caleyh bal waktiyadaasi axaadiis inoo dambaysa habeenka laylatulqadriga habeenadaa ka eega eega taas oo kale xagga marka la eego ka ugu sii rajo badan habeenkaasna bal xadiid kalena waa ku yimiye waa habeenka toddobiyo labaatanaad laakiin waxaan leenahay markaan eegna axaadiis kala duwan oo meesha kuba yimi kolleyna waa si nawowne imaka muxaqiqiintii kaba soo naqlinayo habeenkaasi waa habeen mubhaba haba noqotee tobankaa dambe ha kuba sugnaato awtaarteedna ha kuba sugnaato ama kuwaan dee la filaya haba noqotee laakiin sida daahirkaa habeenkani habeen keliya laasimayso ma ah ma jirto oo dee waa la arkaa sano toddobiya labaatanka inay noqoto taa dee dadkuna ay u baan badan yahin loona rajo badan yahay koob iyo labaatan iyo saddex iyo labaatan iyo habeeno kalena inay noqoto inay guurguureyso taas kole taa waxaa inoo caddaynayo o inoo sugaya rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh wuxuu yidhi oo waxaa la tusay isagoo habeenkaa dee waa subaxdiisii ku sujuudaya dhoobo iyo biyo ujeedadu dee ku sujuudaya habeen koob iyo labaatanaad waa wakti habeen saddex iyo labaatanaad labadaba way dhacday inuu rasuulka ilaahay calaamadii ay muuqatay oo uu kuba sujuudayba weeye oo toddobiya labaatan may ahayn toddobiya labaatankana dee waxaa la arkaa dhaartan uu dhaartay iyo calaama rasuulka ilaahay u sheegay waa calaamada cadceedu iyadoo moodo dayixun inay soo baxayso oonay shucaaca lahayn culimada qaar haba yidhaaheen malaa'igta faraha badan oo dee habeenka waa kaa ilaah yihi tanazzalu lmalaa'ikatu waaruuxu dee sucuudkoodii iyo taas baa malaha shucaaceedii iyo wixii dee indhaha dadka waxa weeyaan adigu taas qabanaya shucaaca ahaa ayaa iyagii ay qarigeen way manciyeen maha laba yidhaah adigu dee taasi calaa kulli xaalin waa calaamo ay leedahay kolley calaamaad kalena waaba jiraan waxaan leenahay habeenkaa dee markay u muuqatay taasun baabay tahay laakiin arrinku inay habeenkaasu noqoto kolley hadalkiisana sariix kuma aha ee waa calaamadii uu arkay iyo wixii u muuqday ee kolley waxa ay tahay axaadiisina ay noogu jamcoomaysa kaa koob iyo labaatan aan ka qaadinaya kii saddex iyo labaatan aan ka qaadinaya kii toddobiya labaatankii inay dee kuwaasna ku jirto ay guurguureysana oy sanadba wax noqonayso taasna ay keenayso uxuban dee ramadaan oo dhan ba isagoo dadaalaya oo qiyaamkii kuba dadaalaya haddana tobanka dambe inuu dee ku dadaalo bal qiyaamkeedii oo ruuxu haddii aanu habeeno dhaafin waxa weeye waabay dee uu laba kulmaya ishkaal kalaaba arrin kalaaba iman karta waa tan kolka la iskuma khilaafo qolana ay de maanta ay odhanayaan caawa ramadaan ay tahay qolana habeen dambaba ay kaba dhigayaan oo kale imika de arrinkiina maaha daliil jaazimi ma jiro waa suurtagal kuwan ay inay kuwani kuwa sawaabka ayiin iyo inay habeenkaaba aanay bilan habeenka kale ay tahay waa suurtagal haddii taa la yidhaaho waxa dhici karta habeenkan koob iyo labaatanka ino inuu de uu yahayba ama laba iyo labaatan ama ama labaatan yahayba oo dhici karto witrigan la tirsanaya inuu arrintuba shafci noqdo haddii habeenkuba taa tahay taasna waxay keenaysaa dee inuu ruuxu tobankiiba uu ku dadaalo waana la kulmi iyada taa hadduu tobankiiba wada dadaalo ikhlaaskii iyo iimaankiina lagaba helo balta yar baan raacinaya halkan baabkan baabuducaai fi salaati leyl wa qiyaamih kolley waa baab dheer oo axaadiistiisuna waa xadiis keliya in badan socon doona kolley kuwa kalena bal ducadii salaada habeennimo la ducaysanayay qiyaamkiisa ujeedada ruuxu hadduu habeenkii kaco salaad habeennimo u kacaya markaa uu tooso bal ducooyinkii rasuulka ilaahay laynooga soo naqliyey ee waktiyada kuba ducaysan jiray iyo waxyaalihii kale iyadna aayad qur-aan uu aqriyayo markaa uu kaco xdثnي cبd اللh بن hاشhم بن حyان العبدي qال xdثna cبد الرحمن يعني بن مهدي qال xdثna سفyان عن سلمة بن كhayل عن كرayب عن بن عباس qال bidtu waxaan baryey laylatan habeen cinda khaalatii maymuunata kolley xadiidku isagoo intan ka gaabana hore waan usoo aragnay habaryartay maymuuna hooyadii bay walaal ahaayeene ayaan gurigeedii ama agteedii baan kuga baryo waa gurigeedii waana rasuulkii ilaahay dee gurigiisii oo dee waa zawjadiisiiya faqaama nabiy annabiyu sala allahu alay waslam waa inan yar weli ma qaan gaadhin haddana malaabihina waa ka warhayeybe wuxuu yimi inuu ogaado rasuulka ilaahay bal salaadiisa habeenimo iyo sida uu tukaday waxyaalaha inuu ogaado taas bay sidaa daraaddeed waa jiifay un habeenkay ilaa intaas waktigan la gaadhayo ma seexanba hadduu wax yar seexdayna wax saasa ma seexanba waxuu eegaya rasuulka ilaahay wuxuu samaynayo faqaama nabiyu sala allahu alayhi wasalam min alleyl rasuulka ilaahay ba habeenkii oo niskiisii ama wakti kaba dambeeyuu kacayuu kacay faata xaaje adigu habeenkiiba horta rasuulka ilahay kacay wakti habeenkii ah wuu seexday markii hore rasuulka ilaahaye faata xaje meeshana waa gurigii keli maksin keliya waa habaryartii oo waa maxramkiisii habeenkaasna sa dee riwaayo kuba timi daahir may ahayn oo dee habeen rasuulkii ay daahir tahay oo dhici karta rasuulka ilahay inu laba kulmo isagiiba ma yimaadeen ama halkaase bal taas bay ahayd markaasuu faata xaajatahu rasuulka ilaahay uu kacay oo malaakaadihi waxba u kacay xaajadiisi buu yimi uma kasala weja wejigiisuu maydhay iyo yaday oo markaa uu dee xaajadiisii dhamaystay buu wejigiisiina maydhay iyo gacmihiisii uma naam xataa rasuulka ilahi iska sooxay muu weysaysan uma qaama mar dambuu kacay faata lqirbata qirbo ama qarbadkii buu yimi oo uu yimi halkii ay kuba sugnayd oo faadlaqa wuxuu furay shinaaqa waa xadhigii kuba xidhnaaye afka kagaba xidhnaa waa si uu biyihii dee u weysaysto uu isticmaalo shinaaqa waa kaas oo macnaa waa wika ahaayo waa xadhigan cunuqeedii afkeedii kuba xidhnaa ama halkaa dee kolba biyaha naaskaba noqotay laga daadinay biyaha uu kaba shubanayey waxaa kalay barkood kuba fasiran shinaaqu inuu xadhigii ugu xidhnaa qorigan ay suuran tahay kaba laalaaday inuu ahaaba cadowkiibuu furay uma tawada u weysaystay wuduu'an weysaysi bayna alwuduu'ayni laba weyse udhexeeyo isagoo rasuulka ilaahay taam yeelay ayaanu biyo badanna isticmaalin biyo badan mu isticmaalin biyihiina ma yarayn ee weyso laba weyse udhaxaysa walam yugsir waaba kan muu badin oo biyaha isticmaalkooda waqad ablaqa laakiin si fiican buu u taam yeelay weysadiisi waa ku xeel dheeraadayba uma qaama markii uu weysadii dhamaystuu kacayo fasalla salaadii buu tukaday macnaa uu galay weeyo salaadii faqumtu ina cabaasi waa intuu sugayey rasuulka ilahay inuu salaadiisa arkuu doonaya waa inan yaro hadda qaan gaadhin fatamaaytu markaasaan iskala jiijiidayo si wax rurdo ka toosay oo iskala bixbixinaya ayuu sameeyey waanu soo jeedo intaa waan sugayay de haddii kalo ina waa idan ilmo yare hadduu hagaag u seexdo cidna bay kaciseen oo way la tegi leyde fatamaaytu wey karaahiyata an yara muxuu taa u yeelay waa karaahiyata an yara inuu rasuulka ilaahay ogaado ama u taas nicitaankeed ani anugu kuntu inaan ahaa antadilo midu baraarugsan oo wuxuu samaynayo dareemayo eegaya inuu taa dareemo ama ogaado anaa nacaya fatawada'tu waan weysaystay markaas oo markii aan weysaystay faqaama fasalla cibaarada ay soo noqotee waa tii hore un inta weysaystaan faqumtu istaagay can yasaari rasuulka ilaahay xaggiisii bidix baan istaagay faakhada biyadii gacantayduu qabtay oo faadaaranii waa xagga dambuu soo mariyeyna can yamiina xaggiisii midig buu isoo wareejiyeyo waa ruuxa marka mowqifkii imaamku ruux keliya uu kuba xidhanayo mamuumka keliya midigta ayuu ka joogsadaa imaamka isagana bidix buu ka joogsaday markaasuu soo wareejiyo halkan buu soo joojiyey ruuxuna haddii uu bal matalan halkaa joogsado waa la wareejinayaayo haddii isagii bal matalan taas oo kale ay noqoto ficilkaa intaasina dee salaadii waxyaalo ma burinayo ilmihii yaraana aan qaan gaadhina dee kol haddii ay markasan oo kale hadduu shaksi keliya uu laba tukanayo mawqifkiisu waa halkaasun buu noqonaya ruuxa weyne halku istaagaya faakada biyadi faadaran can yamiini fatataamat way taam noqotay salaatu rasuuli llaahi salى اllahu alيه wasalam salaadii rasuulka ilaahay min aleyl oo habeenkii tukaday ثalaaثa caشharaa ragcatan saddex iyo toban ragcadood laba laba uu tukanaya siday noo dambaysa uma dajac markuu saddex iyo toban tukaday ayuu jiifsaday rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu عaleyh fanaama waa seexday xataa nafaka ilaa uu ka huuriyey rasuulka ilaahay wa kaana wuxuu aydaa naama marka uu seexdo nafaka waa fuufi jiray ujeedadu dee waa neeftan ama khuuradan baa lagaba maqli jiray faataahu bilaalu bilaal baa u yimi waa markii rasuulka ilaahay dee la aadaamay aadaankii gaadhay faadanahu bisalaati salaadii buu ogeysiiyey in waktigii gaadhay la gelayay faqaama uu kacayo fasalla rasuulka ilaahay waa tukaday walam yatawada waayo isagan soo maray dee ishiisu may seexanahayn kol haddii qalbigiisu ma ishiisaa seexanaysa qalbigiisu muu seexanayn kol haddii qalbigiisu soo jeedana wixii xadata waa ogya waa ka warhaya markaa weysada hurdadu kama jebinaysa waysadii si unbuu ku tukaday wakana fi ducaa'i markaa uu kacay ducadiisa waxa ahaa ama kuma sugnaa allahuma اjcal fii qalbii nuura wafii basarii nuura wafii samcii nuura ilaahw qalbigayga nuur yeel samcigayga basarkayga iyo wacan yamiini min nuura xaggayga midigna nuur yeel wacan yasaari nuura wafowqii nuura wataxtii nuura waamaamii nuura wakhalfii nuura wacadimlii nuura ii weynee nuuro de balnwaa jiha kastaba nuur ii yeel aniga ii iftiimiyo oo dee nuur xisiyaba weeye ama se waa hidaayadii iyo xaqii iyo dee umuurihii u wada caddaado taas ilaahu ii yeel jihaadkayga iyo aniga jasadkayga iyo xubnahaygaasba qaala quraybun qurayb baa wuxuu yihi wasabcan fi taabuuti ay wadakara qurayb waa ninkii xadiidka ka warinayay ibnu cabaas isaga ka warinayey markaasaa wadakara wuxuu sheegay sabcan toddoba fi taabuuti taabuutka ku sugan barkood baa dha taabuutku de waa sunduuqiye way u qornayd laakiin halkan dikri ahaan iyo ma xusuusnayn oo ma xifdisnayn oo toddoba halkaa iguma suganna oo kale uu ku ducaystay baa jirtay ama wa sabcan fi taabuuti waa tashbiih baabkiye taabuutka imika halkan waxa weeyaan waa qalbigii oo ayuu jeedaa ujeedadu waa toddoba kelimo oo kaleo ee xusuusteedii alfaadii baanu hayn waa xusuusnaa inay kelimaadkaas ay tahay laakiin waxa weeye waaba iloobay oo kelimaadka ama intaa ay ahaayeen iyo kuwa kale uu ku ducayso iyaguna ziyaadaha mar badan arki doono ayaa jiray taas buu yihi oo wuxuu leeyahy markaa waa taabuut aladulc wama taxwi min alqalbi fariya waxaan ay kulansatay qalbigii ah tashbiiha bitaabuut ladi ka sunduuqi ujeedadu wa sabcan fi qalbii lakin nasita toddoba qalbiga oo kuba sugan oo waxyaala aan ka yar gargaranayo laakiin aan iloobayna uu sheegay falaqitu waxaan la kulmay laqitu hadalkan waxaa leeay ninkii kurayb xadiidka ka warinayay waa salamat bnu kuhayl kaas buu ahaa ayaa kurayb kasii wariyey kurayb waa kan kale iloobay ee bar aan sheegine le toddoba kaleo taabuut kuma sugan marka waxaan la kulmay aan la kulmay bacda waladi lcabaasi cabaas awlaadiisii barhkood baa laba kulmo barhkood ay yidhahaan waa cali bn cabdillahi bn cabaas cali yusaajid ninkii la odhanaya waa sida qustalaaniya uu yidhaaho kaas baan laba kulmay toddoba aduu bacda walad اcabaas markaasuu weydiiyey toddobadan kurayb iloobo faxadaanii bihina iyagii buu igu waramayo fadakara wuxuu sheegay caصabii walaxmii wadamii washacarii wabashari fadakara khasratayn halkana waa shan oo markaa waa maxay wa fii caصabii nuura walaxmii nuura taasba ducadaa weeye markaasuu fadakara khasratayn laba khasro ayuu sheegay oo iyadna halkan kaba noqonoo uu iloobay oo bal markaa nafta iyo kolley lisaanka iyo xaas laguma fasiray inay malkaa meelo kale kuba yimaadeen ujeedada markaa waxa weeyaan ducadan imika ayuu rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh waktiga caynkaasa kuba ducaystay bal qur'aan u aqriyeyna waa kan inoo dambeeyo riwaayadan u inooguba iman waa tan xadaثna yaحyى بن yaحyى qala qarأtu عlى malik عan mkrmة بn سulayman عan qurayb mawlى بn cabasi ana بna cabasi aخbarah anahu bata wuu baryay laylaة habeen cinda maymunata um الmؤminiina wahiya khaalatه qala wuxu uhi fadajactu waan jiibsaday waa inan yar waana maxram gees kalena kolley waa taa aan leenahayba sida riwaayo kuba timi aanay dee sanad xoog la aanay ahaaneba daahir may ahaynba fadajactu waan jiibsaday fi cardi wasaadati barkintii ama alwisaadati barkinta ballaarhkeedii ayaan anigu kuba jiibsado on madaxa saaray wadajaca rasuul llahi salى اllahu alيه wasalam waahluhu fii duuliha rasuulka ilaahiyo eelkiisuna dherarkeedii ayay kuba jiibsadeen horta cardi waa didi duul oo waa cardi markaynu caynta fadxino waa ballaarhka ayay noqon waayo curdi haddii la yidhaha sida curd lwaadi oo kale ama curd she curd aljidaar oo kale iyo waa jaanibkiisa iyo naaxiyadiisa ayay noqon cirdi haddii la yidhahna waa tan dee cirdiga iyo waxaas mawdicu madxi wadan oo dee cirdigiisa ama cirdiga dadku inaan u banaanayn in dee waxyaale lagu tacadiyo ama ruuxu tacadiga kuba sameeyo ama waxyaalihii dee dadka lagaba sheegayaan fiicnayn cirdi iyo curdi iyo cardi saasay kala noqonayaan marka waxa weeye wisaadada halkan barkoodba waxay kuba fasireen oo shuraxda muslimkaba mid ah wisaadada in halkan firaashkii loogaba jeedo marka haddii la yidhaaho dee iyaguna firashka dherartiisa ku seexdeen anna waxaan cardigiisii baan kuba seexdoon madaxii dhigay marka maxay noqon un hadday dherarkiisa ugu seexdaan in ama halkii madaxooda ahayd dee kaba horeysay madaxa saaray ama meel lugahoodii ahayd madaxa saaray haddii la yidhaho taas oo kale ina dherarkii saasu noqon tanna cardigii bay noqone laakiin laftiga xadiidku dee wisaada firasha laguma fasiro wisaada kuba yime wisaadada kolley dherar iyo way noqonaysaa ballaad oo inta kooban iyo intan dheer bay noqon marka iyagu dhinac u seexdeen bu adigu dhinacan kale iyo malaa meel kuba dhown ayuu madaxii soo saaray oo dee aqalkiina maba weyna oo aqalkaa kooban وضجع رsuل الlhi صلى اه عليه وسلم الفd فنام رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilah baa saaray حatى انتصف الlayl أو qبلah بqليل ilaa habeenka kala badmay ama habeenka in yar baaba hortiibay ahayd نصف الlayl qبلah بqليل أو baعdah بqليل waa shaki adigu ujeedadu تqريiبا weeye maha تaxقيiq oo ujeedadu wkti habeenka gelinkiisii dambaba ah ama waktigaa kala barhkii habeenka ayaa rasuulka ilaahay qiyaamkiisu ahaa ama uu toosaybo ya ayuha lmusamilu qum ilayla ilaa qaliila nisfahu aw qismin qaliila aw zid caleyh tii baabay markaa waafaqaysaayo niskiisii ama wax ka dhin niskii ama se dee kala ziyaadi niskii oo kale oo qablahu iyo bacdahudii noqon karta waa adigu waa taqriib baan leenahay waktiyadaasuu kacay markii adigu taa ay noqoto istiiqada rasuul الlahi salى الlahu عalيyه wasalam fajacala wuxuu gudagalay ymsaxu inuu masaxayo annawma hurdadii can wajhi biyadi wejhi de hurdadii nafteedii maahay waa aahaartii hurdado markuu rasuulka ilaahay fadhiistay soo kacay ayuu marmartay dee se inagu mar hurdo ka toosay uu marmarto un uma qara'a alcashra alaayaati alkhawaatima min suurati alicmraan tobankan aayadood ee u dambeeya ee aalucimraan fi khalqi الsamaawaati walardi waاkhtilaafi leyl wanahaar iyo waxaa ka dambeeyuu rasuulka ilaahay aqriyayo kolley dee bal masalan taasna iyaga ay kuba sugnayd dikri iyo ilaahay iyo tafakurka samooyinkai ardada lagu tafakuro iyo baryada ilaahay la baryiyo umuuraha caynkaasay kulansadeen oo waa dhiirin waxyaalaha la iskuba dhiirinayo waana ta uba kacay rasuulka ilahiyna salawaat ullahi wasalaamu caleyh uma qaama wuxuu u kacay rasuulka ilahi ilaa shanin waa qarbad mucallaqatin kulley lafdiga shani haddii la yidhaha bimacna istiqana waa la tadkiiriya bimacna alqirba haddii lagaba dhigana waa la ta'niisiya saasaa mucallaqatina halkan u timi mucallaqina iyadana xadiidka un ay uguba timiba waxa weeyaan waa qarbadka kabaaliga a weeye kaasoo biyo ay ku jireen ayuu rasuulka ilahi ukacay oo fatawada'a minha iyadiibu kaba weysaystay faaxsana wuduuha weysadiisiibuu fiicnayay uma qaama fasalla salaadii buu gudagalay qaala ibna cabaas ibna cabaasna ina waa oogaya arrintan buu sugayay waa wuxuu gurigaba u yimi faqumtum fasanactu mila ma sanaca rasuulu llahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilahi wuxuu sameeyey oo kale un baa sameeyey uma dahabtu waan tegay oo faqumtu ilaa janbi waa markuu soo weysaystay weeye iyo aayaadkii la aqriyay iyo umuurihii markaasa haddaan rasuulka ilaahay markuu soo weysaysto dhinaciisi aan imi fawadaca rasuulu llahi salى اllahu alيyه wasalam rasuulka ilaahay baa dhigay yadahu gacantiisii alyumna midig calaa ra'si madaxiisagii buu dul dhigayo waakada biudin اlyumna dhigtay waa dhegtaydii midig buu rasuulka ilaahay qabtay ama shaxmadii oo waa dhegti yaftilha isagoo saa uwalde u dhaqdhaqaajinaya ama u yar marmaroojinaya waa isaga ta'niis ahaan tanbihaan dee isagana waabatad markuu luloodana waa siduu kuba samaynayey waana kan marka dambe halkii uu dee ku habboonaydna soo joojiyey adigu waa baraarujinaya nooc ta'niis oo ilmo yarde haddaad dhegtiisa saa taataabatoo kale waa adigu yar ta'niis iyo mudaacabyo malaadafay noqonaysaa fasallaa ragcatayni uma ragcatayni uma ragcatayni uma ragcatayni uma ragcatayni uma ragcatayni uma awtara waa labiyo toban ragcadood oo laba laba ah waa sidaynu soo marray inay ufadli bado intay salaada habeenkii in loo tukado haddana iyo ragcaddii witriga waa saddex iyo toban ragcadood baa rasuulka ilaahi tukaday uma dajaca uu jiifsaday xataa jaahu lmuadinu ilaa muadinkii ugaba yimi faqaama fasallaa ragcatayni khafiifatayni markii uu muadinkii uu ogeysiiyey waktigii inuu gaadhay las dadkina ay yimaadeen ayuu kacay oo laba ragcadood oo fudfudud uu tukaday uma kharaja fasallaa subxa markaasuu baxay oo salaadii subax buu tukaday kolley xadiidku bal wuu inoo socon doonaa insha allahu tacaala waayo duruqdiisan un baa socon doonto waa inay dheer tahayba wallah subxana wa tacaala acla aclam subxaanaka allahuma